الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal halkii aan shalay sheegaya sahmu dowri saaqid ee casharkaan yar carabka u marinay dowrku si aan shalayba sheegay waa tawaqufu kullin min ashay-ayni cala alakhar walow tacbiir mandiqi ay tahay laba shay ayaa mid kastaaba ka kale xagga ama wujuudkiisa ama tasawurkiisa way isku xidhan yihiin kan kanuu keenaya kii kalena kanuu keenaya waxaa isku noqnoqonaya ama ixtiyaaju kulli waaxidin fii wujuudihi aw tasawurin lilaakhar bay kuba tacriifiyaan laba shay mid kastaaba inuu kii kale xagga wujuudkiisa jiritaankiisaba ama tasawurkiisa uu ku xidhmo oo u baahdo dee taasna wax adagoo taas baa adigu dowr ay yidhaahaan halka nayn marka la eego waa kutubtan xanafiyadna uu ku soo arooraa bal meelano saaxib almaqsuud meelo kala duwan oon halkan cibaaradan sahmu dowr halkay ku sugantay aan ahayn buu soo qaadaa waana nooc marka la eego yar taswiirtiisa iyo suurayntiisa la suureeyo iyo kol meelo kala duwan ay sucuubo iskaba yeelanayseen bal xagga in marka la eego misaalka laba yimaadeen oo in ayuu leeyahay marka abaa yuusuf ama abuu yuusuf baa ee jaariyadiisii ay tiri saasaan ka xafiday kollay masalada aba xaniifay u tiiriyaan oo marka hore ede isaguna waa asxaabtii waaweyneyda abu xaniife misaalkay la yimaada masalan waxa weeye waaba isagoo ay dhacdo ruux marad almowt waa ruux xanuunsanayo buka ayaa wax ku ayuu waxbuu ku tabarucay dee kollay sida la ogyahayna ruuxu marka uu maradka caynkaasa kuba sugan yahay tabaruciisa uu wax ku tabarucaa wuxuu ka dhigan yahay wasiyo oo kale oo maalkao dhan kuma fulo xaq warasana meeshii way jirtaa dee maradkaa in khaasatan maradkaa dee almutasil bilmowd oo kale markaa wax buu ku tabarucay misaal bay soo qaataanoo bal waan bedeli karnaa misaalke laakiin waxaabay dhahan addoon baabu ku tabarucay siyadii dee addoomu ay jireen oo nin kaluu siiyo isna xanuunsanaya uunoo maradkan oo kala qaba wixii waa u wareego gacantu kii ku dhigay haddana kii markii hore uu siiyey naftiisa ayuunbaa isagii dib ugu soo hibeeyey isagiina dib buu ugu soo noqdo gacantuu ku dhigay iyaday xaaladu taa tahi bay labadoodiiba wada dhinteen xoolo kalena ma jiraan haddii xoolo kale jiraan dee suludkii waxa kalea laga ictibaarin laha weeyo masalada looma baahdeen baabkan mid kastaa waxaanu buu leeyahy maradkiina ku dhintay markaas suuradaasay yidhaahaan say ku sooreeyaan inay marka la yidhaaho hibadii hore waa hibo waana marad almowt in wasiyo kale laga dhigayaayo sulutulmaal unbay fulaysaa taasunbaa la ansixin karaa sulutulmaal eesulutaynkii kale isagay usoo noqonayaan kadib markii horeu shaygan bixiyeyba sulusulbay ay hibadii ku ansaxday kii kale markuu bixiyo tii kalena isna dee wixii uu lahaa oo sulus markaa halkii hore noqonaya ayaa haddana suluskii unbuu bixiin karaa wixii kale labadoodiibay maalba u yihiin oy usoo laabayaan warasadoodiina bal waxoodii haba noqote haddaan suuro kale usoo dhigto bal suuradooda in masalan ruux baaba waqtiga caynkaas oo kalea sagaashan kun oo faran buu haysto nin buu siiyey ninkiina gacantuu ku dhigo uu la wareegay oo waa hibe ahaan hadda tabaruc ahaan kii markii hore la siiya isagiina haddana sagaashankii isagii dib u siiya bal suuradoodu baan leeyahy misaalkoodaan raacaya in waana meel suuraynteedu kollay iska socooba leedahay markaasaa kii baa isna dib usoo siiyey sagaashankii buu dib labadoodina way isla dhinteen maradkii bay ku dhinteen markaa meeshii waxaa jirta laba hiibaa jirta xoolo kalena maba jiraan kan maalkiisii wixii uu haysto o dhan waa wada bixiyey kanna maalkiisa wixii uu lahaay o dhan wuu wada bixiyey kol haddii xaaladu waqtigana ay ahaydna waa in thuluthuun hibadii aan tasxiixino marka maxay noqonaysaa bal kii hore sagaashankii kun soddon kun baa hiibadii ku ansaxaysay lixdanka kun isagu u laabayaan oo isagiiba dee waxa weya tasarufkiisii muu lahayn bay ka dhigan tahay hibadii markaa intaa way ku burtay oo ama kumay ansixin marka lixdan ba halkaa uga soo noqday soddonkan kale isagiina wixiiba isagaa wada haystee kii dambena soddonkii tii hore aan uga dee nidhi waa ka milkiayaa ee uu wada bixiyey isagiina maalkiisii oo dhan bay intani noqotay ee labaatan baa usoo noqonayo markaa kii hore maxaa isugu imanaya in lixdankii iyo toban toddobaatan halkan baa dowrku iyo ishkaal ku jirayaa bay leeyihin iyo sahmigan u baahan tasxiixintii hadhow in isaga la tuuro mooye wixii ay isku daba meeraysanayaan otay leeyihin waxa weeye hadalku hadduu saa ku dhammaado dhib ma lahaadeen laakiin dee kol haddii lixdankii hore mooyo toban kalena ay usoo birin iminka toddobaatan haysto maalkiisii intii thuluska laga saaray waa ka badan yahay na dee thuluskii sagaashan bay ahaydoo waxa weeyaan waa kanoo lixdan baa usoo laabmay toban kale kusoo biiray maalkiisii baa kordhay marka kol haddii maalkiisi kordhay waa in thuluskii uu bixinayana kordho thuluskii laga qaadayo marka waxay ka dhigan tahay tobankan waa in thuluskii lagu soo daro thuluskeed ninkii hore uu qaato haddii bal isagii thuluskii ninkii hore waa saddex kun iyo waxbay noqonee la siiyo oo kale isagiina maalkiisii waa kordheen oo in wixii ka laamayay ninkan ugaba laamayay ina hibadiisii kala kordhay ina intii u wada bixiye marka waxa weeyaan marka thuluski uu biiro haddana xagga kale wixii usoo noqonaya kordhayo maalkiisii baa biiraya haddii maalkiisii biirana haddana thuluskii baa sii biiri thuluskaasi hadduu biirana maalkiisii baa biiraya oo waxa adigu isku daba meeraysanayo ujeedadu qadar baa jira waa tobankan kun baa ishkaal la imanaya aan dee la asiilin karin ama meel aan la dhigi karine markuu kan waxu biiraan kii kale waxu biirayaan haddana kii kale wixii kasoo noqonayaa biiraya kii kale haddana wixii ku kordhayaa biiraya tan bay leeyihin waa dowrkaas markaasaa hadalkani imanayaayo si meeshiiba aan u saxno in sahmu dawri saaqid ha la yidhaaho tobankan meeshaba ha laga saaro mid aan jirin ha laga dhigo oo maalkiiba ha lagu bineeyo in dee sideed meelood inta loo qaybiyo waa kanoo sideed meelood lixankiina kii ha la siiya kana labaatan ha la siiya tobankanna meesha ha laga saaro ha laba wada tuuro iyaan la hadal qaadin sababtu markaasay masaladii ku saxmaysaa xaggii kalena waxa weeyaan isdabameeraysigii kolba ay waxbiirayeen haddana laha ku noqda xisaabtii haddana ay waxbiirayeen ee xisaabtii ama suluska lagu noqonayay ama maalka lagu noqonayay tiibaa meeshii ka baxayso tan baa sidee masaladii ay u ansaxdo oon akhdaadaasi u iman bay deeta yidhaaheen sahmu dawri saaqad sahmigan wareegaya dawrkee kolba isku noqnoqonaya sahmigaasi haba dhacoo kale kollay suurooyin kalena dee waxaa la arkaa fiqiga kale in lagaba helo iyaga agtooda khulucoo kale suuro masalo sanoo ku dhow cidqi waxyaalaha yimyimaado ay kusoo noqnoqda walow cibaaradan saamru dawri saaqid markasta ay soo noqonayso marka haddii wax wax ay ka dhalanayaan oo wixiina ishkaal kale la imanayo tan baa deeta dee ay noqonaysaa dawrkan isku daba wareegayan isku daba meeraysanaya shaygii kii hore ayaa kii kale u baahan kii dambana isagunbuu u baahanaya isku xidhnaanayaan tan baa adigu ay dawr yidhaahaan saama dawr saaqidna kollay ujeedadu bal waa suuradaas oo kale xaggan kale waxaan u yar laabayaan wakana abu xabsin waayo halkii aan shalay ku joogsanaa kaaba qaadaya wixii aan sheegayna markaasaan sheegaya wuxuu yihi markaa musanifka kitaabkani horta ujeedadiisu waxay ahaydba dee waqtiya qaarkood waqtigooda hore may jireen laakiin waqtigan ninka musanifkii jira iyo in ka horreysayba malaa qarnigii shanaad iyo wixii ka dambeysayba way jirtay caalamlislaam iyo madaaris aada u badan baa markaas dee waxa weeye bal halkay ka bilaabantay kuma bilaabay ma nidaamulmulki baa bilaabay mise waaye waxa weeya madaaris badan baa caalamulislaami jirtay fii tuuli lbilaad wa cardi nin boqorn suldaan ahaa wasiir baabu ahaa ee mu ahaynba dee suldaan boqor ninkii sare mu ahayn oo nidaamulmulki la odhan jiray horta madaarista ugu shahirsanna waqtiyadiisi ay bilaabantay walow ay haddaan taariikhda tatabucna wax ka horreeyay aan helayno haddana laakiin madrasadee sheekii iyo joogay ama mashaayikhdii joogtay iyo dalabadii iyo raashinkoodii iyo wuxoodii iyo masaariftoodii kale ay wada leeyihin kolley waxaa la arkaa inuu isagu madaaristiisii nidaamyo la baxday ay u horreeyeen dee aada u heerka sarraysay almuhim waxa weeyaan madaaris aada u badan baa caalamulislaami magaalooyinkoodii oo ninka nucaym la yidhaha kitaab kale addaaris fi taariikhi lmadaaris waa kitaab lama madaaristaasun ka hadlalo mujalad ku madbacaysan oo kale dee waqtiyadii dimashik oo kale malaa todobaataneyuu tiriya adigu waddan kastaba way lahayd haddaba madaaristaas miisadooda waxay ahayd muxsiniintii iyo madaxdii iyo cid kasta aha iskaba kaashatay oo kale awqaaf aada u badan bay lahaayeen oo ninkii daalibu cilmiga ahaa kifaayadiisii waa loo diyaarinayay iyadoo ay madaaristaasi kala dunaayeen mid xadiisun u khaasa mid dee fiqi madhab gaara u khaasa mid madhabahoo dhan lagu wada dhigo midba wax laakiin awqaaf bay wada lahaayeen dadkii la siinayo sheekh iyo dalababa kifaayadoodiio bal markaa waxaan leeyahy ninkii daalibkaa waa tafaruqayay waa cilmi barashadii wax kastana waa loo diyaarinayay sakankii way lahayd cuntadii bay lahayd waxyaalo kaloo loogu darayaaba jirtay sheekhu macluum ama raatib buu lahaa bal markaa taasaa jirto markaa dee wuu u tafaruqayay laakiin markii dee waxyaalahaasi joogsadeen oo kale ruuxii hadduu yidhaah waan u tafaruqayaa howlo badan oo kale ama ciyaal uu leeyahay zawjo leeyahay waalid ku xidhaye naftiisii cid tan ugu caawisaana aanay jirin kolley kasabkii laga maarmaan baabu dee noqonayaayo waqtiyadaa hore wixii jiray maba jiraan dee markaa waa wixii joogsaday markaa saa daraaddeed ee ruuxu kasabkii lama odrhanayo meye cilmi un u faaruq noqo dee marka aan wax ku caawinaya jirin see buu ugu faaruq noqonaya kasabkii waa la imanaya muhimku waxa weeye kasabkiisani laa yabqa calaa tacalumih dee kasabkiina xuquuqdiisii ha ilaashado geed kalena waxbarashadiisii macnaa dee waqtigaas iyo uu ku barto waa isku wadi karaa baan leyna haddaan dee taasi jirin waana hadalkiisan inoo socdaa ee qayb aan shalay soo bilownay waa ujeedadiisu tahay tahay kasabkii iyo dee tacalumkii in laysku wado ruuxu kol hadduu takasub u baahan yahay iyo tacalumkii iyo waxbarashadii taasna waxay ku xidhanta un waqtigiisuu habaysta un waqtigiisuu nidaamsada un taas markaa way u suurtagelaysaa inkastaba hawlihiisu ha bateen marka wuxuu yihi wakana abu xafsin waa kaa lahaayo wuxuu soo sheegay de abu xaniifa inuu dukaan ba lahaa dharla-ah dee haddana majliskiisaas iyo dukaanka mudaakara iyo munaadarooyin iyo mudaarax ay kaba dhacayeen oo cilmigii taa ugaba sugnaaday wa kaana wuxuu abu xafsin ilkabiiru ninka abu xafsin kunyadiisu taye weyne alkabiir laqabkiisuna iyo raximahu llahu yaktasibu mid shaqaysta kasbada wayukariru haddana casharka waa ku celcelinayey muraajacaynayey xifdiyayey dabdiyayey dee isagoo markii dambe sheekha maa waraa nahriba noqday saan shalayba soo sheegno faqiih way noqday taasba wey bal ninkan baan tarjamadiisa haddaba shalay baan soo sheegnay horta abu xafsin waa kunyadii magaca aabihii iyo kunyadiisuna waaba isla mid oo ninka axmed baa magaciisa la yidhaha aabihiina xafsi baa la yidhaha ama xafs axmed ibnu xafsin alkabiir rasan shalayba soo sheegnay waxay u yidhaaheen nin uu dhalay oo isna isagu imaamba ah caalim ahaa isaguna ayaa walow laba kunyaay kunyo kalena usoo naqliyaan ba isagana kunyadiisu abu xafsin tahay maxamed baa ninkaa la yidhaha axmedna weeye ninkani maxamed ibn axmed ibni xafsin abu xafsin baa loogu kunyoodaa isna haddaba si ay u kala saaraan oo loo kala farqiyo ayay midna abu xafsin alkabiir yidhaaheen midna abu xafsin sagiir bay yidhaaheenoo kabiirnimadu halkaasay uga timi farintaa la kala farqinaya bal taas inkastaan soo sheegnay ina sir aclam nubalaa tarjamu ku leeyahay isagu inankiisa marka hore waxoogaa yaroo ishaaruhu halkan aabihii yar raaciyaaye waa mujalladka tobnaad isagu waayo rag mutaqadimiinta waa raggii hore asxaabtii abi yuusuf iyo weeye inankana sida laakiin mujalladka labiyo tobnaad ayuu tarjamo taabihii ka badanba kuleeya waa nin musanifu adigu dee bal waxa weeyaan kolley waxyaalana kaga dunaa aabihii kaga dunaa taasi waa midoo midna wuxuu dhintay laba boqol iyo toddobiyo tobankii waa ninkan aan hayno kaa kalena laba boqol iyo afar iyo lixankii hijrada ayuu dhintay waana reer bukhaaro weeye reer bukhaaro weeye waa nimanka mutaqadimiinta bal qisadan soo sheegaya waxa weyan kutubtan ama xanafiyada dabaqaadkooda markay abu xafsin tarjamaynayaan ayaa waxay yidhaahaan bukhaari isagaa ka saaray magaalada bukhaara waxaanay sal sabab uga dhigaan bukhaari walow dee hadalku hadal saxan maaha maaha waa hadal dhici karta kolkol waxyaalo tacasub iyo ama ruux dee waxaa kolkol de adigu asbaabo kala duwane ay keeni karaane waxay leeyihin markaynu egno da-diisii dee labanoo kala weynba wey ninka laba boqol iyo toddobiyo tobankii dhintay bukhaari waa saddex iyo labaatan jirkiisiiba oo waqtigii xadiidka iyo dalabkiisa iyo socodka uu kuma jirayo arrimahan kuma kulmi karaan inankiisa waa caadi inankiisana waa masalo kale ay dee markaa lasoo dhigtaaye bal markaa waxay idhaahaan bukhaari buu u diiday inuu fatwadu u yihi fatwo ehel uma tihide dee adugu ninkaa xadiidkan aqrisanaya too taas fatwo ehel uma tihide ha fatwoonin adugu taas buu yihi bukhaarina waa diido markii dambea su-aal la weydiiyey bu waa say usoo dhigtaa bal hadalka siisiiba bilxarf usoo noqonayaa waxa weeyaan markaasaa su-aal baa la weydiiyey bukhaari waa say usoo dhigtaanoo laba sabi oo neef lo ah ama neef adi ama kasoo qaad caanahood wada cabay dee waa neef waa loo wada lisaya waa labadan sabiyan iyagoo aan calaaqa nasab kaba dhaxayn ka warramo markaasuu ila yidhaahaan dee maxram bay isu noqonayaan waa hadal kolley iyaga maxramiya halkaa ka imanaysa dee waana haddana labad neefkan xoola ayaa dee ay wada shaqayn caanihiisii wada cabeen oo loo wada lisi jiray baa maxramiya ay ka imanaysaa taasaa deeta keentay inta laysugu tago in magaaladii laga eriyo ama laga saaro saaxib aljawaahir almudiya hadalka sidaasoo kuba dhaafo waa ninkii sidaas ay ka dhacday isagoo tacaliiqu badnayn dee kuwa kalena waa siay usoo dhigtaan nin laknawi la yidhaaho hindi ahaa kolley caalimna ahaa sagaal iyo soddon jir buu ku dhintay boqol kitaab in ka badanna waa ka tegay oo kol kol dee waa boqol kitaab in ka badanna uu ka tego barhkood kutub ay waaweyn yihiin barhkoodna baabkooda ay dee fariid kuba yihiin sida kitaabkiisa arafc wa takmiil filjarxi wa tacdiil oo kale oo baabkiisa marka la eego dee habka nooc sidaasa marka la eego dee kitaab la odhan karo waa kutubta ugu ahamsan baabkiisa oo kale ah indkowe adigu ninkaasaa markuu fawaa'id ulbahiyu leeyahay isaguna dabaqaadkan oo markaasaa waa dee nin musifana waana xanafiyun isaguba ma dheero isagu oo waxaa la arkaa dee laba boqol oo sanood ama may ma gaadhin dee boqol iyo konton iyaba suurtagal inuu kun iyo saddex boqol iyo hijirada bilowgiyadeedii dhintaan filaya isagoo da-daas ahaa waa hindiya markaasaa wuxuu yidhaahaa maya anigu waan fogaysanayaa sixada qisada waan fogaysanayaa marka la eego ijtihaadkii iyo aqoontii sare iyo fahamkii iyo wixii uu lahaa oo waaba taasoo dee culimadii waaweyneed iyo akaabirtayd ay wareerisay taraajimtiisana yidhaaheen fi qulbukhaariyi fi taraajim waa imaam mujtahida maaha muxadisuna waa mujtahid fii masaafi mujtahidiin kuba sugan oo istimbaadaadkiisii aada u daqiiq ahaa ay in badan ay balkaas dee waxa weeyaan ay ku adkaadeen ba fahamkeediiyo bal gaadhitaankeed aimadii waaweyneed oo waan fogaysanaya haddii kalena bala istaxba malaa dee waa yaridiisii iyo walbashar yukhdi cibaaradu ka cabire lakin waxaan lena kolle cibaaradan de ahaana uma suurtagal ahaa arrin kalena way jirtaayo kolley dee waxyaala ka dhexeeyey labada qolo bukhaari iyo qoladan kale oo imika saxiixiisa meelo labaataneeye ku dhow ayaa waxaa kusoo noqota waa matniga saxiixa wa qaala bacdu nnaasi isagoo radin u jeeda dadka qaarkood waxay yidhahdeen saa iyo saa wuxuu leeyahay waxaas dee maaha markaasuu radinaya u leeyahy arrintu saas maaha maxaanay culimmadu ku fasiraan meelaha uu yidhi waqaala bacdunaas oo malaa sideed iyo toban meelood noqonaya inuu ujeedo aba xaniife uu ujeedo aba xaniife ujeedo marka waxaa laga yaabaa un dee umuurahaasi inay keeneen un in qisadan laba ifticaale eh bal waxaan leenahay kolley waxaan ujeedaa un waxyaalaha kutubta taariikhda iyo taraajimtaiyo ku saaro kolkolba dee waxyaala badan cajiiba ayaa iskaba imanaya bal taas wey adigu inankiisa qiso kale uu soo naqliyaa dahabi oo keentay inuu laga yaab bukhaari bukhaari ogaba baxo waana waqtiyadu dhiman doonaba waayo taas ayaa bixitaankiisa dambe ahayd waana masala nin sheekhadiisii kamid ah maxamed ibn yaxya duhli la odhanayay iyo naysaburba tii ugaba tegay isagiyo muslimna majliskii ay maxamed ibn yaxya ugaba tegeen waa beri dambe oo ah xaggan qur-aanka iyo markii dee mixnadii qur-aanku soo baxday allaftu bilqur'an iyo waxyaala kuma tacalluqsanaa ninkaasi mawqif kale uu qaatay oo dee ninkii naysaburna aan lagaba dambayn buu ahayo markii dambe uu naysabur ugaba tegay bukhaarina ay waxyaala kaba bilaabmeen oo bacd ribaadaat lbukhaari adigu waa masale kale ahayd taasi oo inankiisa iyo kolley calaaqa lahayd maxamed ibnu yaxya bal taasi markaa waa shay dee suurtagale lakin waxaan leenahay qisadan ay saa usoo dhigteen iyo bukhaari baa ku fatwoonaya laba ilmood oo waxa weeye maxramiya inay uga imanayso neef xoolo caagahoodii la wada cabay de wax caqli wax mutasawira maahe lakin waxaan leeyahay rag waaweyn bay kutubtooda waxyaalahaasi kuba sugayin markay tarjamadiisa dhigayna sooba dhigta dee kolleyna waa umuurahaas laga yaabaaba nooc intiqaab inay tahay haddii mar dambe la sameeyey qisada oo kale iyo ama taa kale la rogayba xaggii da ahaana laba noo aada u kala weyn weeyaan oo dee kolley waqtigaa maba fatwoon jirin meelaha kamau fatwoon jirin waqtigu dalabka iyo bal ku jirayba weeye kitaabkiisaba hagaagumuu wada alifin oo laga yaaba hadduu bilaabayna calaa kulli xaal xalay bal waa waxyaalaha jiraya waatadi ku yar baraarujina marka wuxu uhi yaktasibu yukarir fain kaana laabudda hadday mahuraan u tahay liaalib lcilmi cilmiga kii dalbayay min alkasbi kasab linafaqati ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqadoodii inuu usoo shaqeeyay wagayrihim gayrkoodoo dadkii kale iyaguna dese waalidkii iyo dadkii nafaqadoodu ay laasimaysay ah falyaktasib lama odhanayo meye cilmiga daraadii fara uga wada qaad ee ha shaqaysto walyukarir laakiin waqti ha siiyo casharkiisiina ha ku celceliyo walyudaakir dadkii kale dalabada ahaa ama ahlcilmiga ahna hala mudaakaroodo hala mubaaxatoodo mudaakarada waxay naga boqon de haddaan kulanana sheeko kalea laga sheekaystaaye masaa-ishii cilmiga in dib laysu weydiiyo casharkii dib laysu weydiiyo inagu waa yar dee waan saa laynaguma layliyin tadriib saasa iyo tacawud saasa maynaan qaadano waa taase bal mudaakeradii ha laba yimaado walaa yagsal yaanu wahsanin walaysa uma sugnaanin lisaxiixi lbadani kii jirhkiisu caafimaad qabay walcaqli caqligiisuna uu fayoobaayo caqligiisu uu dhammaa cudrun cudurdaar fii tarki tacalumi watafaquh waxbarasho iyo tafaquh inuu ka tegeeda wax cudurdaara ma laha oo macnuhu ruuxu hadduu badankiisu uu saxiix iyo caafimaad qabo oo halkaa wax shuqliya aanu jirin caqligiisuna wuu u dhan yahay xagga inuu waxbarasho ka tago wax kaluu ku cudurdaarto ama baahi iyo faqri ama dee waatan ama hawl baan ku shuqloonaya hawshaydii baa badan taasi cudurdaar uma noqonaysa buu leeyay kol hadduu caafimaad qabo caqligiisna yar jiro macnaa dee waqtigiisii dheeraa unbuu wixii uu ka goyn karo kaba goynayaaye laakiin wax cudurdaaro uga tago ama faqri ah arrinka faqri iyo baahi ah ama wax kaloo yidhaaho taasaan waxu baran waaye taasi ma jirto ee waa wahsigiisa uun iyo isaga waqtigiisii nidaamsan fa innahu laa yakuunu shaksigaasi ma noqonayo afqara midka baahi badan min abi yuusufa raximah llahu tacaala abu yuusuf uu leeya nin aad buu u faqiira bal dee abuxaniifa kolba wax siinaya si uu xalqada aan uga tegino aabihiina u odhanaya kaale dukaankeenna inoo hayo taas oo kale walam yamnachu dalika arrinkaa faqrigiisaasna umuu diidin dee waa waqtigii hore markii dambe qaadi lqudaadba nin la baxa ninkii ugu horreeyuu ahaayo manzilo sare iyo wax kasta dee adduunyo kalebaa u furantay walam yamnachu dalika arrinkaasna faqrigaasna umuu diidin min atafaquhi inuu cilmi maqaam sare ka gaadho faman kaana lahu maalun kaiiru taasi waa xaggii faqriga ruuxii xoolo badan lena fa nicma almaalu saalixu lirajuli saalix waxa fiicnan oo wanaagsan oo dee ah wax fiican maalka saalixee rajulkii saalixa u sugnaado tani wuxuu muqtabas ka yahay xadiid kolley camr bn alcaas xadiidkii ahaa oo musnadka imaam axmed iyo kuba sugan oo nicma almaalu saalix lirajuli saalix waa laftigiisiiba oo ujeedada ruuxii dee maalkii markaa uu shaksi fiican gacantiisa ku sugan yahay xuquuqdii lagu lahaa uu ka bixinayo duruqdii khayrka uu ku bixinayo isagiina dad uu kagaba kaaftoomayo waxa weeye maalku madmuum maahe waa fiican yaho waa wanaagsan yahay maalkan madmuumkii waa kaa ruuxa ka jeedinaya uu kaga shuqloomayo dariiqii toosnaa iyo daacadii ilaahay iyo wixii kale umuurihii khayrka kaas weeye ama shahawaad loo adeegsanayo kan kale waa shay fiican oo wanaagsan oo waa kaa mamduux ah almusarifi ninkii saalixaa ee u gadoomayey ee wixiina ku bixinayay fi dariiq alcilmi cilmiga dariiqiisa qiila licaalimin nin caalimaa lagu yihi bima adragta alcilma cilmigan maxaalkeed maxaad ku gaadhay oo cilmigan badan maxaad ku yeelatood ku gaadhay qaala wuxuu yihi biabin haniyin anigu aabba haniya ayaan cilmigan badan ee adigu ilaah baa gaadhsiiyey ilaahay baa qismi iyo xadli ugaba dhigay waa asbaabihii buu sheegaya liannahu aabbahaasi waa aabihii kaana wuxuu ahaa yastanicu bihi yastanicu bihi istinaaco dee istanacahu bimacnaa sanacahu way dhacdaa istanacahu wastanactuka linafsi oo ikhtiyaar iyo istifaah sida qowlkaa ilaahay wastanactuka linafsi macnaa ikhtartuka weeye alistinac alixsaanna wuu noqdaa waa cidii oo loo ixsaan faliya halkana waa macnaha loogaba jeedo yastanicu bihi ay yuxsinu bisababi alghina weeye qaninimadan iyo uu qaniga yahay sababteed buu ugu ixsaan falayay ayo ahl alcilmi walfadli dadka ahlucilmiga dadka ahlucilmiga u kaalmaynaya caawinaya taas oo kale cilmigiiba u tafaruqa ama cilmiga kuba shuqloonaa fa inahu markaa taas ayuu dee samaynayo markaa taasaa keentay dee waxa weeyaan adigu ilaahay subxaana wa tacaala inuu dee jazihiisii kaba dhigo inuu aniga cilmigii ii furo taasay ujeedadu tahay fa inahu hadda maalka dee waxa weeye oo ama dadka ahlucilmigiiyo taas loogu ixsaan falaa sababu ziyaadati alcilmi cilmiga biiradiisa sababtii weeye liannahu shukrun sababtuna waa maxay ixsaanka caynkaasa maalkoo duruqdaa fiican laguma bixiyo ee cilmigu kaga mid yahay waa shukrun shukri laguma shukriyayo calaa nicmati alcaqli waalcilm caqligan ilaahay ruuxa siiyey iyo cilmigan uu siiyey iyo waa ixsaankii iyo waxa weeyaan taas shukrigiisii ayuu qeyb kaba mida yahay wa huwa shukriguna sababu ziyaadati ilahay baa yihi lain shakartum laaziidanakum markaa ziyaado wixii loo biiriyo sababtii weeyo shukriga yidhaahaanba ee nicmadii imika markaa la hayeyna dabar buu u yahay qaydun waa linicmati alxaadira wa jalbun waa taas dee wixii kale jalbun lilmasiid oo ujeedadu mid aan jirinna waa soo jiidaya ilaah baa ugu ziyaadinaya tii kalena way u joogaysaayo waa loogu ilaalinaya wax xafidan bay u noqonaysaa say bacd alxukamaa ay kasoo naqliyaan man ucdiya arbacan lam yamnaca arbacan ruuxa afar la siiya afar looma diido bacdna afar kalea uu dee helaa man ucdiya shukra lam yumnac ilmasiid ruuxa shukri la waafajiye la siiyey lain shakartum ilaziidanakum baa taalo oo ziyaadadii lagama mancayo ziyaadu kaasi mudanaya waman ucdiya tawbata lam yumnac ilqabuul ruuxa tawba la siiya ilaahay waafajiyo tawba aqbalkeediina dee ilaahay subxaana wa tacaala isagaa tawbada addoomihiisa kaba aqbalaya uguna yeedhay be waa la siiyaa waman ucdiya alistihaarata lam yumnac alkhiyaara ruuxa istikhaaro la siiya ujeedadu wuxuu noqday ruuxad iyo rabbigii umuurihiisoo dhan sida roon inuu weydiisa uu waafajiyo weydiisanaya duco ku weydiisanaya salaadii istikaarada tukanaya ruuxa caynkaasana in sii fiicnayd loo dooro oo aan ku hungoobin waxaas looma diido iyadana uu helaa waman ucdiya almashuurata lam yumnac isawaab ruuxa mashuuro la siiyo ujeedadu wuxuu caado u leeyahy da-bi u leeyahy istishaaro waa caqligiisiibuu caqligii dadka ku biirsanaya umuurihiisiibuu dadkii kala tashanaya ruuxa caynkaasana dee waa tii aynu soo marnay oo demanadii manistashaarana way soo aroortay isagana inuu sii toosnayda waafajiyo ama sawaabkii uu kuba dhaco iyadana looma diido oo ujeedadu taasuu kuba helaayo bal shukrigu waxuu dee sabab u yahay masiidkiisa ilahayba qur-aanka inoogu sheegay qaala abu xaniifata raximah llahu tacaala inamaa adraktu lcilma cilmiga waxaan ku gaadhay kolley dee waxa laga yaaba su-aalahan dad kala duwan la weydiiyo midba uu sabab sheege cilmiga waxa dee ay ilaahay iigu furay buu leeyahy maqaamkan ku gaadhay bilxamdi wa shukri shukrigiibuu wadaa anigoo ilaahay ugu xamdiya rabbi ugu shukriya oo se yahay fakulamaa fahimtu shayan fakulamaa markastoo fahimtu fahma shayan shay min alculumi waa markuu cilmigii dee raacanayo wado markay masaladani ay u furanto ee uu fahmo wawufiqtu halkaa qaaftii iyo fa'dii unbaa kala horeeya waa saxan doontaano qaaftaa dambayso wufiqtu weeyaan oo lay waafajiyo weeyaan sidii sawaabka ahayd kolle ficilkuna majhuul baan u binaynaynaa oo marka waxa weeyaan shay anigu aan cilmigii iyo culumtii kamida fahmo ee lay waafajiyo si bal mathalan toosnayd wawfiqtu calaa fiqhin wa xikmatin lay waafajiyo een gaadho weeyaan fahmo shay fiqhi iyo xikmadi ay ku sugantahay qultu waxaan odhanayay alxamdu lilahi tacaala markaan ujeedadu masale ii furanto wax markaa fiqi iyo lay waafajiyo ilaahay baan ugu xamdiyayna ilahay baa ii dhib yareeye alxamdulilah baan odhanayo fazaada cilmi dee ilaahay baa ina markuu ugu shukriya ilaahayna ii ziyaadinayo cilmigaygii baa taa ku ziyaadayay markaa wuxuu leeyahy musanifkani wahaakadaa saas oo kale si ay dadkaasi yeelayeen ayaa yambaqii waxaa u habboon lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay an yashtaila inuu ku shuqloomo bishukri shukri waa ilaahay waxaanu siiyey cilmigan dalabkiisu waafajiyey iyadoo dad badan oo dee aan la waafajin waa shukri waa nicmo ilaahay ku siiyey caafimaadkan sixadan garashadan wax kasta adigu dee ilaahay maba koobi karno nicmooyinku inoogu nicmeeye laakiin cilmiga dalabkiisii oo lagu waafajiyo fahamkiisii oo lagu furo waa nicmo weyn oo kolley dee shukri u baahan haddaba wuxuu leeyahay inuu ruuxii daalibka maxaa u habboon oo la gudboon inuu ku shuqloomo shukri bilisaani carabka uu rabbi waa alxamdu lilaah ilahay ugu xamdiyaya nicmadii sheegayo waljanaani qalbiga taasna waa garashadii ilaahay ka u nicmeeyey keligii inuu yahay cid kale aanay ugu nicmayn janaanna sidaa inoo xarakaysan baa dabdigu iyo alqalbu weeye janaanna waxaa la yidhaahaa qalbiga waxaa kaloo la yidhaahaa min kulli shayin jawfu wamaa khafiya minhu inaga haddii la yidhaha waa qalbigiibuu noqon shay kastana haddii janaankiisa la yidhaha waa waxa jawfkiisa gudihiisa kuba sugan iyo wixii isaga kaba qarsoon baa janaan la yidhaha haddii jinaan imika la yidhaha jamcu jannatin bay noqonaysaa janaanna waa qalbigii lisaanka kan la socda haddaba qalbigana waa ictiqaadkii fiicnaa rabitan inuu had iyo goor waa ictiraafkii waa tawen garashadan uu qiranayo inuu nicmadan ilaahay siiyo waxaan waafajiyo isaga xaggiisa ay ugaba timi iyo wal arkaani waa xubnihii oo iyadana inay shukrigu carabko keliya maahe xubnihiina in wixii daacadiiyo wixii ilaahay ku siiyey nicmo uu ku siiyey inaan macsiya u sarfina shaygii daacadiiyo wixii ilaahay kuu dhaweynaya u sarfiso acmaashiina dee arkaantii oo dhan baa lagalaba yimaadaaye taas baaba shukrigii noqonaysa haddaba iyo xubnihii iyo walmaal maalkiina iyadana inuu kuba shukriyo oo iyadana dee waa infaaqaas cilmigii iyo meelihii khayrkaba uu ku bixinayay waa shukri dadkii baahnaa uu siinayay waa shukri inuu taa la yimaado waxaa kaloo dee u habboon wayara yambagii taa hore ayaa liaalib cilmi an yashtagiladii baan ku cadfaynaa wayara inuu ictiqaadiyo ayaa la gudboon alfahma fahamkan uu yeeshay iyo walcilma cilmigii u furmay iyo tawfiiqa tawfiiqu min allahi tacaala ilahay xaggiina ugaba timi inaanu isagu hadduu fahmo badan leeyahay fahmadiisan wuxuu isagu leeyahu xaggiisa kala yimi aan u arage waxaan oo dhan cilmigii hadday tahay fahamkii hadday tahay iyo tawfiiqani in wax ilaahay xaggii ugaba yimina taasaa shukriga noqonaya marka uu taa gartee inuu taas ayaaba dee isagii la gudboon wayadluba halkan yashtaqiladii iyo baan iskaga cadfananaynaa ee bal iska fadxiya oo fadxisto wayadluba waxaa kaloo dee isagii la gudboon oo u habboon weeye ama laga rabaa yadluba an yadluba inuu ka dalba alhidaayata hidaayada min allahi tacaala biducaai minhu waa baryo uu baryayo watadaruc ilayhi inuu isu tadarucayo isu dulaynayo isu bihibinayo rabbi u tadarucayo oo ujeedadu in waa jaanib dee kolkol dadka cilmiga markay kuba shuqloomaan arrinkanun bay kuba shuqloomaan oo isticaanadii rabbi iyo baryadiisii tadaruci iyo in badan ama daacadii iyo kolkol waa loogaba badsadaa ee waxa weeye isagoo wixii asbaaba la iman cilmigii ku dadaalaya inuu had iyo goor ilaahay hidaayo weydiisto inuu isagii baryo inuu u tadaruco taasna waa waxa masalan dee taas ruuxii daalibka ahaa lagaba rabo fa inahu tacaala ilaahay haadin mid hanuuninaya weeye man istahdaahu man dalaba minhu lhidaayata ciddii hanuun ka dalabta rabbi subxaanah wa tacaala uu hanuuninaya faahlulxaqi dadka ahluxaq ah wahum ahlusunnati waljamaca weeyaane dalabu lxaqa xaqii waafajintiisii waxay ka dalbeen min allahi ilaahay tacaala alxaqi isagu ahaa ka xaqa waa sifo ilaah dee waatan asmadiisaba ay kaga mid tahay almubiini isagu xaqana dadka dee iyo wixii toosanna u caddaynaya mubiinka alhaadi alcaasim intaba sifaat bay dee min allahidii u tahay isagu ahaa ka dee dariiqa toosan dadka kuba hanuuniya alcaasimi ka ilaaliya dalaalada iyo baadida kaba ilaaliya ayay xaqii ka dalbeenoo ujeeddadu caqligoodii iyo kamay dhigin inay waxaan wax ku gaadhayaan ay ku garanayaan iyagoo sharcigiiba gees maraya adiladiisii gees maraya ilaahay bay isu dhiibeen oo ilaahay bay subxaanahu wa tacaala ka dalbayeen inuu sida toosan ku hanuuniyo fahadaahum allahu tacaala ilaahay baa markaa hanuuniyey wacasamahum ka ilaaliyey can idalaalati hallow ay hallaabaan ama wa ahlu dalaalati siya asxaab alahwaa dadka iyagu dalaalada u helkaa ucjibuu bira'yin waa kuwa dee caqligiiba kaba dhigay shareecadii in lagaba horraysiinayo iyagu caqligoodii ictimaadsadee caqligii si halkaa wax laga qaadanayo oo wax keenaya caqligi waa sax waa nicmo weyn oo ilaahay inoogu nicmeeyo wax lagu fahmayo aayaadkii lagu fahmayo laakiin haddii dee inta laga tago nusuustii shareecada isagii laga dhiga master un keligii wax laga qaato oo laga horraysiiyo shareecadii waa taa dalaalka keenaysa waana ta u jeedo wa ahlu dalaalati dadkaa dalaalada uhelkiina ucjibuu bira'yim ra'yigoodiibaa cajabgeliyey oo waxaa iyaga cajabgeliyey ra'yigoodii iyo caqlim caqligoodii wa dalabu lxaqa markaa wixii xaqii ama ay lahaayeen dee xaqiiqadaan helaynaa xaqii baa waxay ka dalbeen min almakhluuqi alcaajisa caqligu uga jeeda makhluuqa caajisa ayay yidhaaheen isagaa wax kastana gaadhsiinayo iyagoo nuurkii waxyiga iska daayay oo faraha kaba qaado oo yidhi halkan ayaanu bal matalan oo bal ka dhigay nuurkii waxyiga in loo bandhigayo caqligii hadduu caqligu waafaqana la qaadan haddii kalena lagaba tegayo wa huwa alcaqlu makhluuqan caajiski waa caqligii lianna alcaqla taasay kaba dhigteen oo saasay ku lumeen buu leeyahy lianna alcaqla caqligu laa yudriku ma haleelayo ma gaadhayo jamiic alashyaad oo dhan ma wada gaadhi karo ma wada fahmi karo xaqaa'iqdooda kalbasari sida basarka oo kale weeyaan oo laa yubsiru jamiica alashyaa basarku wax kastaba wixii gidaarkan ka dambeeya ma arkayno inagu ma arkayno marka wixii bal matalan umuur kale oo umuurtaas dee waxa weeyaan xuduudiisii kaba baxsanayd caqli ma gaadhayo haddaanu nuurkii waxyiga ku gaabsan oonu isaga raacin oonu isagu kii uu ku fahmayey nuurka waxyiga wixii kuba yimi un aan caqligii u adeegsan bal markaa laa yubsir fa xujibuu markaasaa dee hanuunkii baa laga xijaabay wacajasuu iyaguna inay gaadhaan xaqiiqadiisii bay ka caajiseen wa adallu halka nusqooyinka matiga qaarkood waxaa dhacday wadallu wa adallu oo iyagiibaa lumay horta naf ahaantoodii bay u lumeen wa adallu ciddii kalena way haleeyeene dee iyagu ay gacanta ku dhigeene waxan ay ku aqriyayeene iyaga markaa raacay qaala sala allahu calayh wasalam waa kitaabka sidaa inoo taala aqriyaynaa maaha asalaan xadiisba bal waa sidan man carafa nafsahu carafa rabbahu oo waa lafdigu xadiis maa xagga hoosaa horta idinku qorayayba waxoogaa mawduucun baa qoran ujeedadu rasuulka ilaahay wax loo tiirin kara maaha asal ma laha marka abulmudafar isamcaani baa wuxuu yihi qawaadic ladila waa kitaab usuululfiqi oo kutubta usuulka kuwooda dee ugu ahamsa ama kuwooda muhimkaa kaba mid ah laa yahbutu can inabiyi sala allahu calayh wasalam hadalkani rasuulka ilaahay wax ka sugan ma aha wa inamaa huwa lafdun markay leeyihin kama sugnaada daciif buu noqon karaa maaha iyada baabkan mawduuca marka la joogo laba cibaare ay culimmadu kala isticmaalaan oo haddii kutubtan axkaamta iyo fiqiga iyo jaanibka ay wax yidhaahaan iyagoo kuwaa jooga laa yasixu ama laa yahbutu macnuu waxa weeyaan wax sugan maaho dee saxiix iyo xasannimo ay anfiyayaan laakiin daciifnimadii halkan kama saarayaan laakiin kutubta mawduucaadka iyo baabkaa marka la joogo laa yahbutu iyo laa yasixu waxay ka dhigantahay ma jiro oo kale ay kaba dhiganto hadiyo goor khaldiga labadooda isticmaal labada tacbiire culimmadu ay u isticmaaleen labada meelood la ysku khaldana kolkol dee waxaa ka yimaada irtibaas badan oo in cibaaradan la yidhaaha meeshii laa yasbutudan macnaheedu wala dee waxa weeyaan waxay ka dhigantun dee wax sugan oo saxiix ama xasanaanu inoo ahayne daciif buu noqon karaa laakiin kani asal ma laha وإنما هو لفظ محكي عن يحيى بن معاذ بن الرازي وان عابد أها ومتقدم يحيى بن معاذ الرازي أي هذا كان لقصه النقلية وقال النبي قال النووي في فتاويه إمامك معروف كاوية إمام نووي فتاوي سنة تلميذ كيس من عبدار با ترتيبية الفوائد المنثورة لإلى مجلد يرى الله ضيفها من مجلد كدح لحاضة أيها لغو مدبعية ومدبعيسين أيها حكولها فتاويسة ليس بذمر لويدي ليس بثابت محسوبا معها أمجرا معها وقال ابن تيمية استوينا ابن تيمية نوحلوا الشيخ تقي الدين ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكني رسولك إلى هذا الكي كمد معه ولا هو في شيء من كتب الحديث كتب حديث كان وحبك كما سقنا ولا يعرف له إسناد إسناد ولا لما قرنه مجموع الفتاوى أن الرقم كي يمكى هو يدين ودقم marka halkan maxay kale daraka lana wasay idan mahajir laytay min fataawisa xadiisiga la asal lahu wa inma yuhkam min kalam yahya ibn muad ar-rasi sufi ayu dawan sufiya wali suyudi risalatu imam suyudi wuxuu leeyahay risalo bi'unwan al-qawl al-ashbah fi hadisi man arafa nafsahu arafa rabb macna intan aan haynin jirin ee dee bal hadalkan ayaa uu risaalo ama juz yar ka qoray oo dee markaas risaaladaas xukumkiisana culimadani waxaan ayaan ka soo naqlinaya wax kaluu soo naqliya inaanu asal lahayn bal ta'wiilkiisa iyo muxuu ku xambaaran yahay bal calaqal macnihiisa looga jeeda oo imanka aad moodo qayb matigaba inaan ku arki doono waxaa looga jeedaa muxuu yahay bal umuuro sidaas ku arko وهي مطبوعة ضمن كتاب الحاول الفتاوى كتاب لا يجرتا الحاول الفتاوى فتاوي سلغو ريا لو مجلدة كاسبا ويكو دحجرتا قال هذا والله مطبوعي رسائل مركي ugu horeysay soo gashay baan risaaladiisan abiyo toban risaalo suyuudi leeyahay oo la isla madbuciyay nin adigu masri ah tacliiq yar u yeelay ilaahay tabaag waqti aad u dheer bay ahayd marka la eego dadka badankood malaanay dhalin afariyo todobaatankii baan magaaladeedan ayaa maktabada bakri oo ku taallay halkaa guudka ku taallay ayaa boqol iyo konton fara baa kasasay labiyo tobanka risaalo mooye iminka meel ay igaga dambeeyeen walow sanado horta waxoogaa ayaan sito day badan ku noqnoqdoon aqriyay markii ugu horeysay lakin alxawil fataawa naa mudbacaysante bal muhimka waxaan leeyahay cibaarada man carafa nafsahu faqad carafa rabba walow ay waxa looga jeedayo macnihiisu wuxuu yahay qaybna imanka halkan aan ka arki doono suyid iyo amsaashiina ay macnaheeda iyo ujeedada ay sheegaan xadiis ahaan ma jirto ma aha rasuulka ilaahay ma odhan taas فإذا عرف هدو أغادر روحه قرطه عجز نفسي ووحي عليه كفة سيرين وحكمنا نفسي سعجز كذا عرف قدرة الله تعالى عز وجل أو شدد الروح نفسي صادو قرطه نفسي سيئنا ني وحقب سنكرين وحي أكتيبه وحي يريه وحي آني قرنين وآدو قبل بدنيه شهربو نفسي سيكو قرنيه cajzibu ku garanayaa dacfi buu ku garanayaa iftiqaar rabbigii uu u baahan yahay iyo goor buu ku garan ninku markuu jaanibkaa naftiisii ku garto muxuu garanayaa rabbigii inuu dee cala alcagsi min dalik isagu markuu naftiisa iyo cajzigeedii iyo iftiqaarkeedii iyo jahligeedii iyo dacfigeedii markaa uu garto wuxuu garanayaa rabbina qiinihiisii iyo dee cilmigiisaas iyo umuurahaas oo dhan ba rabbi inuu dee cagsigeeda iyo didkeeda uu ku wada sugan yahay taas baabay garashadan oo waxyaalaha ay yidhaaheen bay ku tawjiiheen hadalka وابكنا فإذا عرف عز نفسي محو قرن عرف قدرة الله تعالى عز وجل إلهي أودي سي قدرتي مركا وجدد هو المحي أدو نفتها لها اعتماد سن oo ha oran ana ana yaanay ka muuqan aqligaaga iyo garashadaada had iyo goor rabbiga isku xidh had iyo goor wax kastoo dee isaga ayay nicmadiis xaggiisa kaaga timi isaga uun u cuska umuurahaaga u tadaruco isu dhiib walaa yactamidu calaa nafsi ruuxu markaa yaanu ma ictimaadsanayo yaanu ictimaadsan weeye naftiisa iyo caqligiisa bal yatawakkalu cala allahi tacaala ilaahay ha tala saarto ويطلب الحق منه حقنا إيه هدايتنا إساقها كضلبه إيه روحه فهم ديسا اجتهاد كيسا وحيسا قنتس وحاصولا يعني اعتمادتنا ربكي باسيي هاو قرتو هاو عريو هنا اعتمادتنا هل يقرن ربكي هبري إيه هدايتنا إيه توفيقها كضلبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقتبس من الآية القرآنية ويهديه ونهنون إلى سكوى ربي تلسارت ويهديه إلى صراط المستقيم هذا وحلي ومن كان له مال bal kii faqiirka waa kaalori yaanu ka mancin dee iktisaabkaasi dalabkii cilmiga yaanu kaba mancin kii maal badan lahaana waa kii ayna soo dhifa nicma almaalu saalix lirajuli saalix almusarifi fi dariiqi alcilmi bal wuxuu leeyahy waman kaana lahu maalun ruuxii isagu maal lahaa falaa yabkhal hadday tahay cilmiga iyo hadday duruqdii khayr kaba tahay cilmigani waa nicmo shukrigiisna waa in xuquuqdii iyo wixii lagaba lahaa iyo taas ilaahay saa uu ku siiyey aduuna ciddii kale aad u siisay bal u baahnayd iyo meelihii ay kuba haboonaayeen yaanu ku bakhaylin buu leeyahy وينبغي وحابون أن يتعوذ بالله إنه إلهي كما قال تعالى من البخل تنا حديث كلا دوين بالرسول كلا إنه قال سوانتي حكام إذا حديث الصحيح بخاري كما سوان sacd ibn abi waqaas rasuulkii ilaahay odhan jiray allahuma inii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika min an urada ilaa ardi alcumr adigu waa duco xadiitannas oo isna macnaha ku yimiyo way jiraanoo rasuulkii ilaahay ilaahay wuxuu ka magangeli jiray bukli bukligu kol adaa lwaajib mancu adaa ilwaajib buu noqdaayo ruuxa waajibkiiba kuwa bakhayraya waa kaa aada usii madmuumka kolla waxyaalihii kale ee dee khayrkiiyo nawaafisha iyo sadaqaadkiibuu kuwa bakhayraya isna waa madmuumuun ee bal bukligii ilahay inuu ka magangalo qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ayu daa'in adwa'u min albukli war cudurka waa kii cudurka adwa'u ka xun weeye ee ka adag min albukli bakhaylnimo bal xagga hoose raqamka yar eegta in akhrajahu albukhaariyu raqamkii waan idiin dhigtay waa kutubtan muraqamka axmedna raqamkaa kaluu kuba wariyey min riwaayati jaabirin can abi bakr mawquufan calayh macnaa waxaan leeyahay bukhaari sida ugu sugan tahay asarkan iyo imaam axmedba waa hadal abubakar ee hadal rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maaha kollay qiso ahayd rasuulka ilaahay inuu ugu ballan qaaday jaabir ibnu cabdillaahi haddii maalka baxrin yimaaday inuu wax siinayo intaan maalkii baxrin waa jizyadii aanay imanna rasuulka ilaahay wafaaday abubakarna dadka uu yidhi oo dadkii ogeysiiyey nin alla ninkii rasuulka ilaahay ama dayn ku lahaa ama wuxuu ugu ballan qaaday ha yimaada markii maalkii baxrayn yimi ayuu kusoo noqnoqdayoo markaa isagoo dee ciddada daynkumuu lahaynee ballanqaadkii rasuulka ila ama wuxuu ugu yaboohay ka sugaya na waa ka yidhi anaa bixinaya markaasuu markuu mar weydiisou mar labaad weydiisoon usiin ayuu dee o imaad wixii isiisa iyo iyo inan dee kaa dhigan in igaga bakhaylay un markaasuu abubakar yidhi ma saasaa tidhi wa ayu daa'in adwa'u min albukli manaa cudurka ka xun bakhaylnimo waa kee marka hadalku mawquuf buu ahaa walow arrintaa kale dheerna uu dhex socday oo bal qisadaa dheer uu dhex socday saxiixa bukhaari laakiin maxaa dhacay xaakim oo kale musadragiisa isagoon xadiidkaa jaabir ahayna xadiid abu hurayre uu yahay ayuu isagoo marfuuca yimi wa ayu ayu daayin adwa'u min albukli waxaanuu yidhaahaa saxiixun calaa shardi muslim oo nin saciid ulwaraaq oo sanadka ku suganna waa nisaqo maamuuna uu yidhi walow walow dahabi talkhiiska uu musaderga ku leeyahay uu isagu taa ku duduudhamay daraqun iyo keyrkii waxay leeyihin waa nin aada u daciifa ay leeyihin bal waxaan leenahay musaderga xaakim ayaa marfuucnimo uu kuba yimi laakiin bukhaari iyo axmed sida ugu yaalo waa inuu mawquuf yahay calaa abi bakrin wa kaana abushaykhi alimaami alajali shamsi alaimati alxalwaaniyi raximah llahu tacaala wa kaana wuxuu abushaykhi sheekha aabihi mahatani kunyo uu jiraa nin caalima oo kutubtiisina malaya waxayna soo gaadheen oo kunyadiisa abusheekh la yidhaaho oo waa kunyoodna macruuf oo kutub xadiisi uu leeyahay kan imaka waa tiyo sheekha aabihii wuxuu ahaa oo waa sheekhu inoo soo wada inu hore usoo maray ayuu waalidkii ka warramaya wa kaana abushaykhi haddaba markaa in imaamkan iyo ajalkan iyo shamsalaa'ima waa sheekhe aabba maaha aabba waa ninkaa dee iska adduunyadiisa ama dee waxyaalo kale iyo kasab kale iskaba watay walow ay markaa tan tahay alimaam waxaan u aqriyayaa inaan kasrino sheekha nacti aan ugaba dhigno oo aan idhaahno wa kaana wuxuu ahaa abushaykhi sheekha aabihii sheekhii maxay ahaa alimaami alajali shamsi alaimati alxalwaaniyi raximah llahu tacaala waa ninkii aynu soo maray shamsu laima axmed ibnu cabdilcaziiz alxalwaani alxalwaaina la yidhaha nidhi nisbadu waa ilaa beyc alxalwa ama samayntiisa haddaba isaga waalidkii beyc mal ayuu ayaa wuxuu aha raximah llahu tacaala faqiira nin faqiira waa sheekha maaha aabihii buu sheegaya yabiixu iibiye alxalwa waa halkay nisbadu ugaba timi wa kaana wuxuu ahaa yucdii mid siiya alfuqahaa min alxalwa dadkaa dalabada cilmiga iyo dadkaa fuqahada ayuu xalwadan u iibiyey wax ka siin jiray xaggooda wayaquulu wuxuu odhanayay udcuu libni inankaygana u duceeya dee si ilaahay inuu cilmiga u furo taasoo kale fa bibarakati juudi dee waa deeqsinimada iyo ictiqaadi waa kanuu dee rabbigiibuu baryayay oo dadkana lahaa ii baryay ictiqaadkaas iyo cilmiga uu jeclaa iyo watabaruci hadiyo goor ixsaanka culimada iyo dalabal cilma loo ixsaan falaa kolle waa waxyaalaha u keena idhaahan watadarruc iyo tadarucuu rabbi uba tadarucayay iyo dee inankuna waa kaa dadaal aada u badan oo ilaahay waafajiyey baa jiray ayuu naala gaadhay ibnuhu inankiisii maa naala kale halkan waa litafkiim weeye faghashiyahum min alyami maa hashiyahum ujeedadu wuxuu daboolay wixii daboola ujeedadu wixii uu gaadhay ujeedadu manziladii aada u sarraysay ee uu shamsul aimati alxalwaani uu gaadhay ayaaba asbaabaheedii baabay umuurahani kaba mid ahayn buu leeyahay wayashtari bilmaal dee waa ninkii xooliha lahaa weeye kii faqiirkaa ha sabro cilmigiina ha wada weyna soo yidhi ninkii haddii ilaahay xoola siiye maxaa cilmigiina ha wado dadkii ha u ixsaan falo dalabadii cilmiga ha u ixsaan falo cilmigiina dee maalkan ilaahay siiyena ha kuba shukriyo welibana isagii fursooyin kalu haystaaye wayashtari waa iibsanayaayoo macnaa waxa habboon inuu iibsado bilmaali xoolaan alkutuba waayo kutubtu waa dee wasaaishii cilmiga wixii loo adeegsanayay weeye bal waxyaalihii ugu ahamsanaa weeye waktiyadoodii hore marka waktigeena say u dhib yar yihiin iibsigooda iyo helitaankoodna waktigooda ama sahlanaynbo dee kitaabkii inuu isagu qorto iyo kitaabkan la qoraya waa kitaab dee adagoo ninkana nin baa qoraya gacantiisa ku qoraya nimankii waraaqiinta la odhan jiray nusqadii markii la alifuu qaadaya adigii nuskaad ka doonaysaa nusku kuu samaynaya bal marxaa kitaabka uu muddadaa ku jiru gacanta ku wada qorayay mablaqiisi mablaq weyn buu noqonaya lacag badan waxaa dhici karta in waraaq lagula xisaabtamo inta shantaa waraaqoodba dee waa lacag aan yaroy diinaar ama dirham baan kuugu qoraya dee kitaab dhowr boqol oo safxa oo dhowr waraaqood lagugula xisaabtamayo waraaqa lagugula sharditamayo weliba haddaad heshaba weeyo markaa hawshiis way inaga alxamdulilah nicmo weyn baan kuma jirnaa wayashtari haddaba waa iibsanaya ha iibsado bilmaali lfid xoolahan u leeya alkutuba kutubta wayastaktibu dadkii kalena ha ka dalbo waa tii dalabka ayd siintiyataadu inay u qoraan oo kale oo fa yakunu markaa wuxuu taasi noqon cawnan kaalmay ugu noqon ee kutubta helitaankeedu cala tacalumi waxbarasho iyo watafaquhi tafaquha ayay kaalmo ugu noqon waqad kaana limuxamed ibn alxasan raximahu llahu tacala waa shaybani maalun kasiiran xoolo badan buu lahaa xata kana lahu alaau miati min almukala calaa mali adigu malaa waa mubaalaqo waa nin caalim u ahaaye bal xoolihiisu inay intaas iyo qadarkaa la ekaayeen dee qisooyinkana kolkole waa lasoo naqliya iyadoo dariiqa aynaan hayn iyo sanadkoodii bal adigu ujeedadan ka qaadanaynaa waxaan mubaalaqo weyn baa ku sugane inuu xoolo badan lahaa wuxuu leeyahy wakiilo saddex boqola ayaaba xoolihiisan way lahaayeen faanfaqahu kulahu rag badan oo kala duwan baa jirto xoolihii waalidkooda ay ugaba dhaxlay ugaba tegay alab alcilmi ku bixiye faanfaqahu kulahu xoolihii o dhan wuxuu ku bixiyey fi lcilmi walfiqh cilmi iyo fiqi buu kuba bixiyey walam yabqa lahu sawbun uma hadhin sawb nafiisun qiimo leh waa sawb dee wax caadiya oo iska dhexdhexaada ama baaliya mooya sawb maro qiimo leh umuu hadhinba faraahu abu yuusuf raximah llahu tacala waa saaxibkii abu yuusuf ba arkay fii sawbin khaliqin maro baaliya isagoo xidhan faarsala ilayhi siyaaban nafisatan dhar fiican buu usoo diray falam yaqbalha muu aqbalin wa qaala wuxuu yihi cujila lakum wa ujila lana idinka waa laydiin soo dedejiyay tan annaga se waa naloo dibdhigayo dee waqti kalean sugaynaayo tii muu aqbalin uu tawjiihinaya hadalkiisii bal hadduu hadalkani sugnaado weeye kolley isaguba dee waa walacalahu waxa laga yaabaa inamaa lam yaqbalha inaanu aqbalin dharkaa loo soo diray wain kaana qabuulu lhadiyati sunnatan hadiyadoo la aqbalaa sunno rasuulka ilaahay sunnihiisa ka mid ahda waayo rasuulka ilaahay waa aqbali jiray kaana yaqbalu lhadiyata o yusiibu calayha bukhaari bay kuma sugan tahay xadiidkii walow uhdiya ilaya kuraacun aw diraacun ama kuraacun la qabilto iska daa wax weyna waxaan qiimo lahayn waa mijid aan wax laga gooyaba lahayn oo taasoo karaacayn intaas haddii laysoo hadiyeeyo maan diideena waan aqbali laha rasuulka ilaahay sunnihiisay tahay bal dee tahadu taxaabu tahadu taxaabu haddaba iyadoo qabuul hadiya sunnata waxa laga yaabaa inaanu aqbalin lima ra'aa ana fi dalika waa wixii uu arkay oo ah uu arkay ana fi dalika madallata linafsi inay tahay madalla aqbalka dee horeyna usoo bal su-aashii dadka ama barya ama aqbalkii dadka wax lagaba aqbalaya inay madalla naftiisa ugaba sugan tahay warkood baa ku tawjiihiyey hadday sugnaato waxaa laga yaabaa dee inuu arkayay culimo badan si waktigooda ay arkayeen ninka shaqo dowladeed qabtay acmaala suldaan tawaliya ama acmaashaa suldaanka oo kale dee warac ahaan waxooda uga tegi jireen laakiin isaguba qaadi u noqday haddii dee taasi waxay la tahay inayan jirin oo isba qaadi waa noqday sida abu yuusufa qaadiga u ahay waqad qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laysa lilmu'mini an yudilla nafsahu rasuulka ilaahay wuxuu yihi mu'minka uma sugnaanin inuu naftiisa dulleeyo bal xaggoosuu idinku sugan yahay ciddii warisay tirmidi iyo ibnumaaja iyo way soo saareen laftigii labadaa kitaab kuba sugnaa iyo wixii laba yidhi hadalladiisii iyo ciddii saxiix yeeshay iyo taas iyadoo hadal albani oo kale meelna uu ku saxiix yeelo meelana uu ku xasan yeelo walow sanadku mid keliya yahay bal halkay idinkuba sugan tahay ruuxii mu'minka uma habboona naftiisa inuu duleeyo waxaa laga yaabaa buu leey waa tawjiidsa u diidaya calaa kulli xaalin waxa weeyaan iktisaabkii iyo tacalumkii iyo tafaquhiis ma diidayaan laakiin waxa weya ruuxu dadaalkii ha muujiya weeyaan waktigiisiina taa in kol haddii aan kaalmayntii dadka dalabulcilmi loogu kaalmaynayo aanay jirin baytulmaalka wixii laga helayay dadkaa dalabulcilmina aanay jirin dadkii kale muxsiniinta waxyaalihii ay bixin jireene ruuxan loo tafriiqin jiray dee kolley taasi waabuu ku qasban yahay daruuradii waktigaa keenaysa ee muhimku laakiin yaanu xaggaa iswada siinin oona odhanin ma haleelayo waa haleelaya qayb buu helayaa ha ku dadaalan wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta